warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah garsoore maxamed ibraahin oo ku biiray guddiga j s c dowladda oo ku dhowaad kun fasalla ah ka dhisaysa ismaamulada dhinaca horumarka ku dambeeya iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka baay ee soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal ah waa subaxnimo arbacaa taarikhdu waa tobaniyo sideeda bisha shanaad sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan idinkugu hayna warka subax kuwa iyo kuwa kaleo faahfaahsanba kusoo dhawaada garsoore maxamed ibraahin oo ka howlgala maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee subriim court ayaa ka mid noqday guddiga adeega cadaaladda ee j s c waxaa arrintan maareeyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i e b c cabdi daahir macalin oo ka mid ah saraakiisha guddiga i e b c oo garsoore maxamed ibraahin shahaadada guddoonsiiyey ayaa sheegay inuu kusoo baxay si si aan tartan lahayn isagoo matalaya maxkamadda ugu sarreysa waddanka kadib markii uu barnaamijkan soo dhammaaday ayay madaxda waayahdee madaxa cadaaladda dalka maada koome sheegtay in ay aaminsan yihiin in doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan ay noqon doonto mid xor iyo xalaala oo natiijo wanaagsa natiijo markaasi natiijada kasoo baxda lagu kalsoonaan karo dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in ay fasallo dhan sagaal boqol lixdan iyo labo ka hirgelin doonto dugsiyada ku yaala ismaamulada dhinaca horumarka ku dambeeya oo ay ka mid yihiin kuwa gobolka waqooyi bari waxaa arrintan xaqiijiyey xogayaha joogtada ee tacliinta aas-aasiga ee wasaaradda waxbarashada docor jelias jawan waxa uu hoosta ka hariiqay in shan boqol lixdan iyo kow fasallo laga dhisi doono dugsiyada sare ee deegaanada oomanaha lagu tilmaamo ee loo yaqaana asels mashruucan ah ayaa ugu dambeynah bisha toban iyo labaad ee sanadkan laga hirgelin doonaa soddon ka mid ah ismaamulada waddanka madaxa xisbiga naag kenya maada karuwa oo dhowaana musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga azimiyo raila odinga uu u magacaabay ku-xigeenkiisa ayaa ballanqaaday in haddii hogaanka dalka ay qabtaan ay si wanaagsan ola dagaalami doonaan falalka wax isdabamarinta xilli ay shalay ku sugnayd ismaamulka krianga oo ay dhalasho ahaan kasoo jooda ayay arrintan sheegtay waxay hoosta ka hariiqday in ay markaasi diiradda saari doonto dhaqangelinta ballanqaadyada horumarineed ay kenya u sameyneyso iyada iyo raila odinga mada karuwa ayaa arrintan ka dhawaajisay
kunikuja kupanda kunyunyuza maji kupalilia nitakuja kila siku mpaka siku ya mwisho walio wengi tuwe pande moja na hiyo pande ni moja ni pande ya asimio ambayo kinara wake ni raila amolo odinga akisaidiwa na Martha Wangare Karua. Kama Martha Karua ako ndani ya hiyo serikali na Peter Munya ako ndani ya hiyo serikali, mnaona kama mambo ya mlima imeshikiliwa, mnaona iko kweli? Mkumbuke Raila Amolo Odinga ni mtetezi wa haki za Wakenya ambayo hachoki. Rekodi yake ni wazi. Hakuna mtu Kenya hii ako na rekodi ya kupigania haki za Wakenya kushinda Raila Amolo Odinga. Na tuelewe ya kwamba nchi yetu imo hatarini. Tusipochunga ni akina nani tutachagua, tunaweza poteza nchi yetu. Lakini bahati tuko na tikiti ambayo inaweza aminika, na hiyo tikiti ni ya Azimio.
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balanbala iyo taanariva ka dhegayso star f m
ciidamada militariga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgalla ka dhan ah ururka al-shabaab waxaa lagu soo warinayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka baayo oo ay maamuli jireen xubno ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada howlgalka fuliyey oo ka tirsan ururka afartan iyo lixaad guutada sideedaad qeybta lixdanaad ayaa la wareegay deegaanada ay howlgalka ka fuliyeen ee ka tirsan gobolka baay halkaasi oo in muddo ah gacanta ay ku hayeen ururka al-shabaab taliyaha ururka afartan iyo lixaad ee guutada sideedaad qeybta lixdanaad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed xidigle cadow maxamed cabdi ayaa sheegay in howlgalka ay ku burburiyeen xarun markaasi maxkamadeed oo ay lahaayeen ururka al-shabaab deegaanka madow madow ee gobolka baay sidoo kalena ay ciidanku la wareegeen saldhigyo markaasi ay lahaayeen ururka al-shabaab ayna ku lahaayeen deegaanada buulafuuley ee idadale iyo sidoo kale deegaanka madow madow sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha in ciidamada militariga ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ilaa iyo inta deegaanada gobolka baaya ay ka saarayaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa inta badan gobolada dalka soomaaliya waxay ka fuliyaan howlgallo kala duwan ha yeeshee mararka qaar ah ee weerarto weerar toos ah iyo qaraxyah ay kala kulmaan ururka al-shabaab afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi fitaax aadan xasan ayaa markaasi ku wargeliyey shacabka soomaaliyeed in caruurta ka lumay iyo kuwa ambadka ahba la geeya saldhigyada booliiska ee soomaaliya waxa uu ka warbixiyey caruur eheladooda kasoo lumay oo taliska booliiska soomaaliyeed ay dib ugu celiyeen kadib markii la keenay saldhigyada ciidamada ee magaalada muqdisho afhayeenka ayaa intaasi ku daray in caruurta la keena saldhigyada iyagoo ambad ah ama soo lumay la siiyo xanaaneyn iyo daryeel wanaagsan inta ehelkooda bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo bulshada soomaaliyeed waxaa hoggaanka baarista dembiyada qaybtiisa waaxda la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ah ee haweenka iyo caruurta ay si ku jirto wadaniyad ugu wareejiyeen muwaadiniin soomaaliyeed oo caruurtooda horay uga soo dhuntay ka maqnayd oo ay gacanta ku dhigeen taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ugu wareejiyeen dib u mideeyeen qoosaskooda ilaa iyo saddex caruur ah oo magaalada muqdisho ku maqneed muddo eheladoodan ay la-aayeen balse taliska booliiska soomaaliyeed gaar ahaan waaxda tacdiyada haweenka taliyahooda uu maantay ku wareejiyey ehelkooda saddexda caruurta ah iyada oo loo maray qaab ay ku jirto ka taxadirid wanaajin iyo xafidaad caruurtaas soomaaliyeed oo horey u dhunsaneed balse gacantuu ku hayay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed muddana ay gacanta ku haayeen kadib markii ay geliyeen raadin iyo baafin ehelkooda si dib loo mideeyo waxaa ka mid ah caruurtaas maxamed cali faarax oo kow iyo toban sano jir ah iyo muscab maxamed xasan oo kow iyo toban sano jir ah isagana iyo maxamed cabdulaahi cawil oo toddoba sano jir ah kuwaas oo horey ugu maqnaa ehelkoodii maantana dib ula midoobay kadib markii ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ka shaqeeyey dib u midaynta qoyskaas oo wax badan wax badan u tartay familkii ay ka maqnaayeen caruurtaas taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalkaba haddii ay caruur kaa lunto goob kastoo aad joogto fadlan wargeli xarunta booliiska ee kugu dhow haddii aad aragto caruur baadi ahna fadlan kusoo wargeli xarunta booliiska ee kugu dhow si ehelkooda loogu baadigo maadaama ay aada u tawayaan waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo hay-adda s w d c hay-addaas oo taliska booliiska soomaaliyeed ka saaciday in caruurtan la xifdiyo la xanaaneeyo inta ay muddaday waalidkoodii ka maqnaayeen oo ay u qabteen xanaanayn intii ay waalidkooda ka heli jireen in lamid ah waaxda tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta hogaankeedii oo ay xukunto laba xidigle talise abtidoon iyo hay-adda hay-addaas oo iska kaashaday xafidaadda caruurtaas muddadii ay gacantooda ku hayeen waxaan rabaa in halkan ugu mahad celiyo waaxda tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta booliiska soomaaliyeed iyo taliyahooda laba xidiga talisa abtidoon iyo hay-adda s w d c oo ayadana ka caawisay haweenkaas iyo caruurtaas in dib loo mideeyo lana xafido intii ay waalidkooda laga helayo marka waxaan idin leeyahay bulshada soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan haddii aad aragto caruur baadiya fadlan ku hagaaji xarunta booliiska kugu dhow haddii ay caruurtaasi aad kaa maqan yihiinna fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow ee, si loo baadi gooba caruurta maqan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed guud ahaan goob kastoo aad joogaan ee, haddii ubad kaa lumo fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow haddii aad hesho ubad baadiyana fadlan gee xarunta booliiska kugu dhow waa sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu heli karo waalidiintaas caruurta kala maqan si loo mideeyo qoysaskaas kala lumay
jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in dad shacab ah oo ay tiradoodu tahay saddex kun toddoba boqol konton iyo laba lagu dilay gudaha dalka ukraine dhimashada ayaa la diiwaangeliyey tan iyo markii ruushka oo labaatan iyo afartii bishii labaad ee sanadkan uu ukraine ku qaaday duulaa military xafiiska guddoomiyaha arrimaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobey ayaa tirada rayidka ee waxyeelada soo gaartay ku sheegay toddoba kun sideed boqol toban iyo afar afar kun lixdan iyo labo oo- oo dadkaasi ka mid ah ayaa lagu dhaawacay weerarada militari ee xukuumadda moscow bayaanka waxaa ku cad in shakhsiyaadkan badankoodu adeegsaday waxyaabaha qarxa ah oo lagu bartilmaameedsanayay meelaha ay saameynta ugu badani ka dhalan karto Ee, xafiiska ayaa intaasi raaciyey inay suurtagal tahay in tirada rasmiga ee dhimashada ay intaani ka badan karto qodobkaasi dibadda ayaa ugu dambeeyey warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda staifm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamdi guree warka idiin akhrinayay yuusuf bakadno farsameynaya tan intaan dib ugu kulmayna warkan warka xiga nabadahada